Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan oo nolosha reerkooda ka maareeya xirfado iyo ganacsi ay abuurteen sida samaynta macmacaanka, sambuuska, kakaca iyo bajiyaha. Waxa ayna ka sii iibiyaan bulshada magaalada maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa raadiyo Beerlo uga warramay qaabka ay u sameeyaan macmacaankan iyo sida ay dadka uga iibsadaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Foolyada dubitaankii dadaa loo dubaa dad waa loo fidiyaa dad hilibka unbaa loo shiidaa waxyaabahaasaa ka mid ah waxaan ka shaqeyno kiiladii waxaa lagu fidiyaa lixdan sinti nuskiiladii soddon sinti markay shili soomaali tahayna lix kun rubaca hilibka labaatan sintiyaa lagu shiidaa maya ibni aadan wax kuma filnaada gacantiisa ilaahay unbaa dadka deeqdoomo wax ku filan ma ahan laakiin waa lagu maarayaa nolosha maadaama maamo soomaaliyeed aan ahay ciyaalna aan leeyahay ilmo kale aabba-aaba ahaan dhalay ilmiheyga inaan u shaqaysto oo sidaas aan noloshooda ku maareeyo saasaa igu dhalisay inta badana horta soonkayaa lagu shaqeeyaa mararka kale haddii la helo meel xalfadihi waxaas in laga duwo waa laga shaqaystaa laakiin ramadaankaa u badan wax badan ilaa iyo tobaneeye camal waa lagu joogaa hoolka wallaahi waxaan usoo jeedin lahay inay iska shaqaystaan hooyo walbo oo u bataysato oo nolol ku filanna aan haysanin inay shaqaysato ilmaheedana ay wax u qabato laba iyo tobanka subaxdii aa la galaa bisha ramadaan marka meelaha meelaha oo sambuuska lagu fidiyo aa bisha ramadaan markii la gaaro aan ku fidiyaa aan ku shaqaystaa maalmaadkaygaan ka raadsadaa marka intaas oo sano ilaa muddo toban sano ah ayaan sambuuska aan ka shaqaynooyaa macaamiil fara badan ayaan ku leeyahay sambuusameeska aniga besba ma ahan annagoo adiga oo badanoo shirko oo nahay aan meeshaas ku wada shaqaysanaa marka bisha ramadaanka oo keliyailaan shaqaynaa wixii bisha ramadaanka ah markii birri waa iid la dhahay annagana waan ka soo xaroonaa marka saasaan ooga shaqaysanaa marba siwa mar wax waa laga helaa oo fiican mar ii sheeg shan iyo tobanka horeenta xiisad leedahay wixii ka dambeeyo xiisadda way dhicaysaa maalin maalin oo wax meesha aanba laga helayninaaba jirta oo laiska soo xaroonayo marka ma marna kuma filna ma marna waa kugu filan tahay halka saas maadaama ishaak hadda aana shaqo kalena aan haynin isagaan ku kalsoonahayba inaanba ka shaqaysto bishaas ramadaanka aan ka faa'iidaysto oon dadkan wax oogu siyaadiyo dadaan aqaaninaa jirta sambuusameeska taasaa igu dhalisay dadkaasna waa caawiyaa waxaan ka shaqaystaa sambuuska soon walba sambuusaan sameynaaye sida hore u sameyn jiray inaan u sameynaya ilaa ma ahaan intaas ka badan ayaana ka samaysan jiray saas darteed ayaan u yaraynaya dadka macaamiisha iga gadan jiray oo haddaba markasta iisoo doonanayo oo keliya ayaan u sameynaya maya ogama maarayn karo sember waxla iga dhigdhinaanay laakiin insha allah ilaahay ila garab galaayo